بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dad kantinis qoy dhammaantiin salaamintiin shirki jaraa-id shirki jaraa-id ee halkan loo yimid kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada ayaa aada u faahfaahiyey anigu waxaan rabaa inaan laba qodob oo gaagaaban oo laakiin muhiimadoodii leh inaan ku daro qodobka xarigga loo geystay odayaasha ka tirsanaa golaha badbaadada ee uu hogaaminayay master bukurow stationka markii hore isaga dacwo u tagay meeshaa lagu xiray markaa kadibna gaal shiraa loo gudbiyey taa micnaheed horta waa in aada loo gartaa qofka station markii la geeyo markuu isaga dacwoodo horta wuxuu xaq u leeyahay wixii uu kasoo dacwooday in laga garbixiyo marka labaad hadduu dembiili yahay inay maxkamad timaado maxkamad la saaro la xukumo gaal shiraa loo gudbiyo maysan dhicin waxaan rabaa jananka booliiska soomaaliyeed xukuma jenaraal saacid muxtaram aada baanu ku naqaano aan ku ixtiraameynaa waxaan rabnaa inaan ku ogeysiino dad siyaasiyiin ee sharaf leh deegaankii ay ku dhasheen joogaan nahay ciidanka booliiska horta ma wuxuu u shaqeeyaa federaal booliis miya mise ciidan dowlad goboleed u shaqeeya ciidankaagi waxay ku howlan yihiin inay adeegsadaan shaksiyaad dowlad goboleedda ka mid ah aan waayo arag ahayn dagaaladii dalkan soo maray aan ogeyn qof walba ku yidhaahda xabad baan kula dhacaynaa ciidankaagii dembi bay ku jiraan waxaana ugu weyn ninka taliyaha qaybta ah ee la yidhaahdo jenaraal mahad jenaraale adoo sharaf leh waxaan kaa rabnaa arrintaas inaad meel saarto ciidanka booliiska waxaan u naqaanaa inuu yahay federaal boliis taa waxaan ule u leeyahay jananka booliiska markaa ka soo gudbo madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka dalkan waxaa ka socda aada lama socotaan idinku xamaraad joogtaan xukunkii ma wuxuu ku egyahay xamar keliya mise gobollada waa la socotaan waxaa ka socda annaga hadda wax ka sheegi mayno dowlad goboleedyaha soomaaliyeed ee kale dowlad goboleedda koonfur galbeed waxay dhaafi la-dahay magaalada baydhabo afayeenkooda daraad shirkii golaha wasiirad ka soo baxay wuxuu ku hadlay wuxuu leeyahay dadka siyaasiyiinta mucaaradka iyo shabaab isku si baan ula dagaalamaynaa way fiican tahayba shabaab lama dagaalamo mooyaan annagana lama dagaalamayaan haddii ay sida shabaab ay rabaan meel ay iska fadhiyaan waxay usoo fafakanayaan shaksiyaad soomaaliyeed oo meel fadhiya usoo fafakanayaan arrimahaas waxaan ka codsanaynaa shirar baa ka dhacaya meeshaan soomaalidu waxay og tahay shir xisbiye ay leeyihiin mucaarad ah inay maalin walba ay ka dhacaan s y l hotelka la yidhaahdo ee madaxtooyada kasoo horjeeda madaxweynaha waxaa laga sheegayaa ra-iisul wasaaraha la gelayaa baarlamaanka waxaa laga sheegayaa dimuqraadiyaddu qof ka hadli kara male intaas waxaan rabaa inaan ogeysiiyo madaxda sare ee qaranka aw shariif xasan oo sheegeydan shariif xasan xataa ana bakiin baa lagu shiraya haddaan kuu sheegaynaa waa meeshii adiga shirkaagi lagu qabtay anaana hogaaminayey meeshaan fadhiisanay shacabka baydhabo way diidanaayeen taayeeray gubaayeen saan meesha kugu geynay waa og tahay shirkaagiyaa lagu abaabulay maxaa markaas loola dagaalami waayo dadkaas loo xabadayn waayo doorashadaada markay dhacaysayna afar boqol oo qof oo koonfur galbeed ah waxaa la isugu keenay hool qof walku waa la jebiyey subaxaas saasaad madaxweyne ku noqotay waxaa rabta annaga inaana tidhaahdo ma jiri kartaan xataa ana yaa amaan maa yamshi hada alkalaam shariif xasan shirkaas waa la qaban doonaa wuu dhacayaa ka naxow nafta waa dalkan meelaad gaarsiin weyday eerboorkaad kusoo degaysaa diyaaraddaad ku timaado tan kale tikitkaad ku noqon lahayd waa ku waa ku go-on yahay waad bokongaraysanaysaa looma baahna dadka inta hadiid lagu sameeyo ilmi yar yar oo laga keenay maogi nairobi meelahaas laga keenay inay banaanada soo istaagaan oo yidhaahdaan sidii shabaabaan ula dagaalamaynaa war dalkan ma ogtihin waxaa lagu soo maray dalkan iyaynaa ogeyn baydhabo ma ogtihin xaaladeeda koonfur galbeed xaaladeeda ma ogtihin ka warrama shabeellada hoose ka warrama bakool ka warrama ba iyo tuulooyinkeedii danihiini aada annaga inta waxaan u nimid inaan toosino khaladaadka meesha ka jiro xildhibaano qaran baata hadii lagu samaynayaa dad siyaasiyiin aad aad- aad hadiid ugu sameynaa dad dhalinyaraha lasoo xirxiranaya dictaatoriyadaas waa laga baxay soomaaliya ma jirto cid laga yeelaayana ma leh soomaalidana dhegaysanaysa ama middana daawanaysa walaalayaal waxaad ogaanaysaan annaga shirarkeeni waxay ku saabsan yihiin toosin magaca la yidhaahdo xabad waxbaan tuurayaan mar horaan meel dhignay mar hore toban sano marka waa lagu dhow yahay meelaan iska dhignay qofkii hadda ku hajabaayo qori baan wax ku shirarka ku diidaya adduunku waa la banaanbaxaya taageeraa la gubaya waxbaa la samaynaya waa la istaagaya laakiin kelimadda xabad qofkii afkiisa ka soo baxdo isagaa ridi rabaa dembiile ah ha lala socdo aada iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu